bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين أma bعd qala الإmam أbu زkrya yaحyى بن شhrف الnwwiy raximh اllه taعalى fasl fi اlmuxaafadaة عlى اlqirاءaة fi اlleyl wuxuu u fasl yahay ilaalin la ilaaliyo qiraa'ada iyo qur-aan akhriska fi lleyli habeennimada dhexdeeda oo qofku inuu habeenkii qur-aanka aada u akhriyo iyada ayaa tadaburka iyo ku-saamoobidda qur-aanka u fiican ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiilaa ayuu allah subxaanahu watacaala yidhi marka qiraa'ada habeenkii in la daa'imo oo la ilaaliyo ayuu u fasal yahay fasalkan qaala yanbagii an yakuuna ictinaa'uhu waxaa habboon shayga uu daryeelayo inuu noqdo biqiraa'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisa uu iskugu kalifayo fi leyli habeenka dhexdiisa akhara mid badnaanshiyo badan oo badan yacnii isku kalifaadda uu qur-aanka isku kalifayo qiraa'adiisa habeenkii dhexdeeda inay badato ayaa yacni wanaagsan wa fii salaati lleyli akhara salaatuleylka dhexdiisana inuu kusii badnaado ayaa habboon qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi min ahli اlkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illahi aanaa'a alleyl wahum yasjuduun ahlu kitaabka waxaa ka mida ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illahi taagan aayaadka alla akhrinayaan aanaa'a alleyli habeenka saacadihiisa wahum yasjuduun iyaguna marka waxay yihiin kuwo sujuudayo oo tukanayo yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri waya'muruuna bilmacruufi wayanhowna cani ilmunkar tilmaamahaasay leeyihiin allay rumaynayaan aakhiray rumaynayaan macruufkay farayaan munkarkay reebayaan wayusaaricuuna fi lkhayraat khayraadkana waa u degdegayaan wa ulaa'ika min alsaalixiin marka wuxuu ka rabaa aanaa alleylidaas saacadahaas habeenkii ayay aayadaha alle akhrinayaan wa habata fi saxiixayni waxaa ku sugan can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annahu qaal nicma arajulu nin ayaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday cabdullaahi almakhsuusu bilmadxi ammaanta midka lagu khasisayo o lagu gaari yeelayo cabdullaahi waaye low kaana yusallii min alleyli hadduu habeenkii wax ka tukan lahaa wa fi lxadiidi alaakhari xadiidka kale waxaa ku sugnaa fi saxiixi ku sugan annahu sala allahu calayhi wasalama qaal yaa cabdallaahi laa takun ha ahaanin midla fulaanin hebel oo kale kaana yaquumu lleyla habeenkii ayuu istaagi jiray qiyaamuleyluu samayn jiray huma tarakahu dabadeed waa ka tegey oo sidaasoo kale markaa yeelin shayga la daa'imo ee sunnaba ha ahaadee waxaa aada u wanaagsan marka in lasii wado oo aan la kala jarin oo aan la kala goynin warawa atabaraaniyu wagayruhu can sahli bni sacdin radia allahu canhu can rasuuli llahi sal l slama qaal sharafu lmu'mini qofka mu'minkaa sharafkiisu qiyaamu lleyli qiyaamuleylka waaye yacni fii qiyaami lleyl ayuu ku jiraa inuu habeenkii istaago oo alle u istaago salaad tukado oo uu qur-aankii ku akhristo lianna tadaburka iyo qur-aankaas in lagu saamoobo iyada ayaa ugu dhowaanshiyo badan oo ugu habboon waalaxaadiidu waalaahaaru fii hada kahiiratun axaadiidta iyo aahaarta macnahan ku timidna aad bay u fara badan tahay waqad jaa can abilaxwas aljushamiyi abulaxwas aljushami cawfu bnu nadlah ayaa la yihaa cawf bnu malik bni nadlah qaala cabdullahi bnu mascuud iyo ayuu wax ka wariyaa oo ardayda cabdullahi bnu mascuud iyo waay in kaana arajulu waxa uu yidhi inhu shaniye kaana arajulu qofku wuxuu ahaa layatruqu lfustaata inuu usoo guureynayo balabalada duruuqan guurayn ay yatiihi leylan xilli habeena ayuu imaanayaa ayuu soo gelayaa fayasmacu liahlihi dadka ku jiraa ayuu wuxuu ka maqlayaa dawiyan fayasmacu liahlihi dawiyan ayuu u maqlayaa cod iyo yacnii sowd aan aada loo fahmaynin markaas ka dawiyi naxli sida ay shinnida codkeeda iyo yacnii qayladeeda oo kale ayb oo yacni dad wardi iyo ku jiro qur-aan akhris iyo salaad tukasho iyo ku jira wa qaala famaa baalu haa-ulaa'i waxa uu yidhi kuwan xaalkoodu muxuu yahay ya'manuuna ay ka aamin yihiin maa kaana ulaa'ika kuwaagaas waxa ay ahaayeen yakhaafuuna inay ka cabsanayaan oo dadkan maxaa ku dhacay oo ay uga aamin yihiin kuwaas wixii ay ka cabsanayeen oo dadkaas baqaaya habeenkii tukanaye yacni qur-aankii akhrinayo ee yacni rabbi baryayo oo salaada u taagan waxa ay ka cabsanayaan kuwaan yaa ka aamin yeelay markaa dadkii wuxuu ka hadlayaa isaga uu soo gaaray wanaagsanaa sida ay ahaayeen waqtigiisuna inay wax isbedeleen uu sheegayaa marka ninkanina wuxuu ahaa taabici oo cabdullaahi bni mascuud ooba wax ka maqlay oo nin hadda waqtigii la dheeraaday maaha sideenoo kale wa can ibraahiima annakhaciy qaala waxa uu yidhi kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray iqra-uu min alleyli habeenkii akhriya habeenka xaggiisa qur-aanka wax ka mida akhriya walow xalaba shaatin ri intii la maalaba ha ahaatee yacnii ri inta la maalaa way yar tahay wax uun ka tukada ugu yaraan laba ragco intaad soo kacdaan tukada xataa ama yacnii qur-aankii akhriya wa can yaziid araqaashiy yaziid bnu abaan araqaashi zuhaadu lbasra ayuu ka mid ahaa qaala waxa uu yidhi idaa ana nimtu haddii aan seexdo uma istayqadtu aan soo tooso uma nimtu aan dabadeed hurdadii ku laabto falaa naamat caynaaya allow aynan indhahaygu seexaninba yani cule intaan soo tooso waa oo aanan cibaadaysanin oo aanan ku dheeraanin cibaadadii ee markaas wuxuu leeyahay indhahaygu yaynanba hurdinba riwaayo waxay leedahay tahdiibulkamaalka sida uu warinayo mizi falaa anaama allaahu caynaya ilaahay labadeyda indhood maba hurdisiiyaba ayb qultu wa inamaa rujixat salaatu lleyli salaatuleylka waa la hormariyey waa la rajaxay wa qiraa'atuhu habeenka qiraa'adiisa likownihaa ahaanshaheeda ajmaca lilqalbi qalbiga mid u ururin badan oo habeenka qiyaamuleylka iyo qiraa'ada la aqriya qur-aanka habeenkii aad ayaa loo suneeyey sababtoo qalbiga waa soo ururayaa maalintii marka shanqar iyo wax kale iyo faker iyo waxbaa ku jiro laakiin habeenkii jawiguna waa degan yahay qalbiguna waa soo urursan yahay wa abcada way fogaanshiye inay fogaanshiyo badan tahay min ashaagilaati waxyaabaha shuqlinaya qofka waalmulhiyaati waxyaabaha lahwiga u keenaya daahinayo watasarufi iyo tasaruf filxaajaati xaajaad dhexdood lagu tasarufo ayay ka fogaansho badan tahay wa aswana way ka dhowrsanaan badan tahay min alriyaai istutus iyo wagayrihi iyo keyrkiis oo min almuxbitaati waxyaabaha camallada buriye ah wuxuu leeyahay marka habeenkiina qofku dad uu istutusaayo maleh waa mugdi cid og male dadku waa hurdaan waa jiifaan marka istutuskiina meeshaasi waa aada buu ayuu uga dhowri ogyahay maca maa jaa-a weliba wixii yimid asharcu sharcigu uu ku yimidna lala qabo bihi maagaba oo min iijaadi alkhayraati khayraadkii yacnii helitaankiisii ah fi leyli habeenka dhexdiisa weliba sharcigu de wuxuu ku yimid habeenka khayr fara badan inuu la imaanayo oo nusuulka rabbi subxaanahu watacaala uu soo degaayo samaa dunyaa uu usoo degaayo marka thuluth ou habeenka ka dhiman yahay iyo ayaa la jirto la socoto faina alisraaa birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam dheelmintii nabiga la dheelmiyey kaana leylan habeen ayay ahayd wa xadiidi yanzilu rabbukum rabbigiin waa soo degayaa kulla leylatin habeen kasto ilaa samaai dunyaa buu usoo degayaa xiina yamdii marku tago shatru leyli habeenka wax ka mid ah habeenka barkiis uu tago fayaquulu wuxuu dhahayaa hal min daacin mid baryayaa ma jiraa fa astajiiba lahu aan ajiibo alxadiid waxyaabahaas uu marka habeenku qiraa'adiisu wadataa faa-iidadaas wa fi saxiixi ana rasuula allahi sal l l slama qaal fi lleyli saacatun saacad ayaa ku jirta habeenkii yustajaabu fiiha adducaau ducada la ajiibayo kula leylatin fii kulli leylatin habeen kasta dhexdiisa warawaa saaxibu bahjati alasraar waxa uu wariyey saaxibu bahjati alasraar waxaa la yidhaha abulxasan alximsi caliy bnu cabdillaahi bni jahdam alhamadani magacaasaa ninkaas la yidhaha caliy bnu cabdillaahi bni jahdam wuxuu leeyahay kitaabkan uu sheegayo bahjat lasraar ibnu alimaamu dahabi sir aclaami nubalaaga juska toddobiyo tobnaadu ugu tarjamay waxa uu yidhi ashaykhu lkabiir shaykhu suufiyati bilxaram abulxasan caliy bnu cabdillaahi alhamadaniy almujaawir nin xaramka ku ictikaafi jiray ayuu ahaa musanifu bahjati alasraar laysa bihiqatin wuxuu yidhi ninkan hiqa ma aha bal muttahamun waa nin muttaham ah xagga xadiidka ya'tii bimasaa'iba masaa-ibou la imaadaa qaala bnu khayruun qiila inahu yakdib waxaa la yidhi waaba been buu waa been sheegi jiray xaafid ibnu xajar lisaanu lmiisaanka wuxuu ka soo naqliyey alimaamu dahabi fi taariikhi alislaam inuu yidhi laqad ataa bimasaa'iba fi kitaabihi bahjati alasraar kitaabkiisaan laftirkiisu hadda sheekhu kasoo guurinayo masaa'ib buu la yimid ayuu yidhi yashhadu lqalbu bibutlaaniha masaa'ibtaasoo qalbigu ka marqaati kacaya baatil inay tahay waxyaaba baatil ah marka ninkan xagga xadiidku sidaasuu ahaa kitaabkiisaana waxyaabo badanoo manaakiirow ku qoray laakiin musanifka waxa uu kasoo naqlinayo isaga hadda wax baatila maaha sideedana ma jira kitaab kulligiis wada baatila ma la yani ma badna in la arko marka baatilna waa leeyahay musanifku laakiin wixii baatilka ahaa ma uunan kasoo qa ma kasoo qaadayo isaga ayb marka waxaa dareemaya qofka haddii uu kitaab sidaas la yiri haddii aimadu ay wax kasoo guurinayaan oo hadal saxa ay kasoo guurinayaan inaan lagu dhacnin karin qofku haddii ama qof uu wax ka barto ama wax kasoo akhristayba ama uu kasoo guuriyey kitaab qof dhinacna ka qaldan dhinacna ka saxsan dhib inayna lahayn marba haddii uu wixii saxsanayo isagu uu raadsanayo ayb warawaa saaxibu bahjati alasraar biisnaadihi can salmaan alanmaatiy qaala ra'aytu caliya bna abi aalibin radia allaahu canhu fi lmanaam cali baan riyo ku arkay yaquulu isagoo dhahayo lowla aladiina lahum wirdun yaquumuuna wa aakharuuna lahum sardun yasuumuuna ladukdikat ardukum min taxtikum saxra liannakum qowmu suu'in laa tutiicuuna lowla aladiina kuwii haddaynan jirin jireen lahum wirdun wardi leh wirdiga waxaa la yidhaha waxa go-an oo uu qofku akhristo hal jus laba jus saddex wixii aada daa'imto ee adkaar ah werdi baa leera wirdi wuxuu leeyahay lowla aladiina lahum wirdun haddaynan jireen kuwa werdiga leh yaquumuuna ay ku istaagaan qiyaamuleyl wirdi u leh wa aakharuuna kuwo kale lahum sardun tixitaan oo u sugnaaday yasuumuuna ay soomayaan aliftaas oo dhan waa iska alif oo wasniga uu keenayo ayb yaquumuuna iyo yasuumuuna iyo waa alif oo wasniga iyo ku hagaajinaya ladukdikat ardukum dhulkiinna waa la idinku dumin lahaayo waa laydinku baabi-in lahaa min taxtikum dhulkiinna laidinku yacni la idinku baabi-in lahaa oo dhulkii ayaa la tirtira la tirtiri lahaa min taxtikum hoostiinna saxaran aroor liannakum maxaa yeelay idinku qowmu suu-in baa tihiin dad xun laa tudiicuuna ma adeecaysaan alle sidaas isagoo cali dhahaya ayaan ku riyooday buu yidhi marka ru'yada dabcan dee iyada xugun lagama qaadanayo laakiin waa la wehesho karaa oo istinaas iyo wax lamid ay gashaa waclam ogow anna fadiilata alqiyaami billeyl habeenkii oo la istaaga fadliga ku jiraa waalqiraa'ati fiihi iyo habeenkii qur-aanka la akhriyaa taxsulu bilqaliili waalkathiir wou soo xasilayaa wax yar iyo wax badan hadaad akriso suurad gaaban intaad soo kacdo ama laba ragca tukato qiyaamuleyl waa samaysay in yar iyo in badanba waa kusoo xasila wa kulamaa kahura mar walba ou batana kaana afdala waa fadli badan yahay ilaa an yastawciba alleyl habeenka oo dhan inuu camimaya maahane habeenka oo dhan in lasoo jeeda lama rabo fa innahu makruuhun waa mid la kahdo addawaamu calayhi in la daa'ima kaas wa ilaa an yadura binafsihi ama in nafsadiisa ou dhibaayo haddii uunan kici karin nafsadiisi uu dhibaayo markaas maahan inuu dabcan nafsadiisi dhibo wa mimaa yadullu waxa ku tusaayo calaa xusuulihi bilqaliil wax yar inuu kusoo xasili karo qiyaamuleylka xadiidu cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhumaa qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly salam man qaama bicashri aayaatin toban aayadood qofkii ku istaago oo ku tukado lam yuktab min alghaafiliin laguma qoraayo dadka haafiliinta ah laguma daro waman qaama bimi'ati aayatin boqol aayadood qofkii ku tukadaana habeenkii kutiba min alqaanitiin dadka ilaahay adeecsan baa lagu qoraa waman qaama bialfi aayatin kun aayadood qofkii ku qumana kutiba min almuqaniriina dadka wax badan oo thawaaba helay ayaa lagu daraa lagu qoraa rawaahu abu daawuuda wagayruhu marka bicashri aayaatin waa wax yar marka la fiiriyo toban aayadood marka haddaad ninkii ku tukaday qiyaamuleyl buu sameeyey oo kaafiliinta laguma daro ayaa ayaa xadiidka uu leeyahay waxaka athaclabiyu can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal man sallaa bileyli rakcatayni qofkii habeenkii laba ragco tukado faqad baata lilahi saajidan wa qaa'iman qofka allow u bariyey isagoo sujuudsan taagan oo salaad u taagan ayb marka ibnu cabaasaa marka uu mawquuf ku yahay aharkan ayb waaladiina yabiituuna lirabbihim sujadan wa qiyaaman ayuu fasiraa oo yaa la dhihi karaa qofkaasi allow u bariyey isagoo saajid qaa'im ah ninkii laba ragca tukado oo usoo kaco intan oo dhan marka musanif wuxuu uga hadlayey qiraa'ada habeenka iyo fadliga ay leedahay iyo in qofka uu ilaaliyo oo wax ka qaato fadliga iyo qiimaha ay leedahay faslun fi lmri bitacahudi lqur'aan is-amrid la is-amro qur-aanka in laga warqabo oo aan laga tegin sidiisaba lagu dadaalo wataxdiiri iyo ka digtoonaan layskaga digayo min tacriidihi qur-aanka in loo banbixiyo linisyaani ilowshiyo laba shayba uga hadlayaa fasalkan qur-aanka in laga warqabo mar walba oo qofku akhriskiisa iyo u wado iyo iska digid laysaga digaayo qur-aanka halis in loo geliyo qofku inuu iska dhumiyo qaala habata can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal tacaahaduu ogaada oo ka warqaba hada alqur'aana qur-aankan ka warqaba fawaladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaaranayaa kan nafsada nebi moxamed ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye lahuwa qur-aanku ashaddu waa mid darnaanshiyo badan tafallutan xagga fakashada min alibili geela fii cuquulihaa dabarkeeda ku dhex jiro neefka geela dabarkiisa ku jiro sida uu u fakado iskugu dayo inuu baxbaxsado qur-aankaa ka fakasho badan oo ka daran rawaahu lbukhaariyu wa muslim marka haddii aan la ogeyn oon laga warqabin mar walba oo hadba aan la intii qur-aankii qofkii xifdiyeyna wixii uu soo xifdiyey waxaa la rabaa inuu ka warqabo ninkii qeyb xifdiyey qaybana qeybna ay u dhiman tahay intii uu soo xifdiyo inuu ka warqabo haddii aduunan akrinin akrinin waa ka fakfakanaya marka wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal l slama qaala waxa uu yidhi inamaa mathalu saaxibi alqur'aani qofka saaxibulqur'aanka tusaalihiisu waxa uu yahay ka mathali saaxibi alibili geel qof iska leh almucaqalati la dabray in caahada calayha hadduu mar walba kasoo warqabo amsakahaa waa haysanayaa wa in atlaqahaa hadduu iska sii daayana dahabad waa tegaysaa rawaahu lbukhaariyu wa muslim axaadiidtan o dhan marka qur-aanka inaadba mar walba laga warqaba inugu tirtirsiinaysaa marka waa sahlantahay qur-aanka in la xifdiyo in la bartaa waa fududahay laakiin in la haayo iyada laftirkeeda waa shaqo kale iyo wadiifo kale oo dadku haddii aynan aada uga fakerin aada khatar u ah waxyaabaha marka lagu haayana de waxaa ka mid a qofku inuu ku tukado oo qiyaamuleil ku sameeyo inta maalinkii weliba saxaabada cabdullahi bni camr ibni alcaas wuxuu samey jiray maalintiiba intuu fiirfiiriyo uu diyaarsado juska ama wardiga uu rabo inuu caawa ku tukado maalintii u fiirfiirin jiray marka haddaad maalinkiina fiirfiiriso habeenkiina ku tukato qur-aankii waad haynaysaa markaas haddii kalena oodan yeeli karinna inaad wardi joogto ah u samaysato qur-aankii xalay ayaan kasoo hadalnay inta ugu badan yacni siday u badnaayeen salafku toddoba maalinay ku dhammayn jireen waa sida haalibkee badan toddoba inay ku dhammayn jireen marka ugu yaraanna laba bilood inuusan qofka la dhaafin ugu yaraan waa sida haalibkaana toddobadaa fiican oo haddii maalin walba uu akriyo yacni afar jus iyo bar toddobadaas uu ku dhammaynayaa markaasna ayb wacan anas bni maalikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha kaleo qur-aanka lagu hayn kara waxaa ka mid ah daraaso in lagu wado qur-aanka oo tafsiirkiisa oo kale aada loo daraaseeyo oo hadday tahay dhegeysi iyo hadday tahay akhrisasho iyo daalacansho ninkii daalacan karo haddii aad qur-aanka isku kallifto inaad fahamto oo aada macaanidiisa iyo ka daba wareegto xifdigiisa laftirkeeda waa ku haysan kartaa qaabkaas aqris iyo haddaad isku darto macaanidii qur-aanka inaad isku wado waa haynaysaa ayb laakiin haddii macaanidiina laga tago akhriskiina laga tago oo adduunyo uun markaa la aado waa khatar waxaana aada halis u ah waqtiyadan dambe ilmuhu intay yaryar yihiin waa lagula dadaalaa inuu qur-aanka xifdiyo laakiin markii uu soo weynaado secondary dhammeeyo ayaad moodaa waalidku in la yidhi wax ka fiicanba qur-aanka ilmaha hala baro oo ah ardaygu yacni cunugu inuu jaamacad ka baxo iyo wax lamida marka markaas markuu jaamacad iyo shanigeed galo waxaad moodaa in waalidkuna uu iska daynayo oo ilmihii waa weynaaday uu isleeyahay ilmihii ninkii yani qofkii dhalinta yaraana waxaa laga yaabaa in adduunyadaas ay mashquuliso qur-aankii la baray inuu ka luma laga yaabaa marka marka mar walba in laga warqabo xataa hadduu jaamacad aado in laga warqabo inuu qur-aankii hayo iyo in kale ayb isagana la dareensiiye inuu isaga haysto leanna mas-uuliyaddu wax la barto waa iyada xataa cunugu haddii aan la barin mas-uuliyad weligiis waalidkiis unbaa marka yaa kor taagnaanaya waalidkuna ma kor taagnaa karo laabudda marka waxaa ah in la baro mas-uuliyad adiga waa waxbaa lagu soo baray qof weynaa noqotay mas-uuliyadaadu maxay tahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi ayb wacan anas bni maalikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam curidat calaya waxaa la iisoo bandhigay ujuuru ummatii ummadeyda ajaryaalkeeda xata alqadaatu xataa saxarka shayga qashinka yarka ah ee ishu aynan aada u qaban karin yukhrijuha arajulu qofku uu ka bixinayo min almasjidi uu ka saarayo u ka bixinayo xataa waa lay tusay waa ajar wa curidat calaya dunuubu ummatii ummadeyda dunuubteeda la iisoo bandhigay falam ara ma aanan arkin denban dembi acdama ka weynin badan min suuratin min alqur'aani suurad qur-aanka ka mida ow aayatin aayad uutiyahaa la siiyey rajulun nin huma nasiyahaa uu ka tegey ka tegay oo iloobay marka rawaahu abu daawuuda watirmidiyu watakalama fiihi oo imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidkan waxaan la mudaakareeyey bukhaari wuxuuna sheegay ou tilmaamay gariib inuu yahay falam yacrifhu bukhaari ma uunan garanin wastaqrabahu xadiid gariib inuu yahayna ayuu sheegay marka xadiidkana dacfi baa ku jira oo anas waxaa ka warinayo mualib ibni cabdillaahi bni xanab isaga iyo marka anas ma soo gaarinna ninkaas inqidaaca meeshaas uga jiro mualibkana ibnu jurayja ka warinayo cancana ayuu uga wariyey ibnu jurayjna waa mudalis marka dhowr cilo sidaasoo kale ayuu xadiidku leeyay waa daciif marka waxaan laakiin shaki lahayn qofku qur-aanku wuxuu uga dhumaa waxa ay tahay ka tegid oo ka tegay qur-aanka in laga tagaana waa hajri qur-aanka laga hijroonaayo hajriga qur-aankuna waa dembi shaki malen leanna qur-aanku qofba siba uga hijroodaa ninna akhriskiisuu ka tagaa ninku dhaqankiisuu ka tagaa nin inuu u taxaakumo ayuu ka tagaa qur-aanka nin inuu isku daaweeyu ka tagaa shaki iyo waxaa markay ku yimaadaan inuu qur-aankii le shakiga qur-aanku qalbigana daawo u yahay yaa ayuha nnaasu qad jaa-atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur haddii adiga markay diin xumo iyo shubha ku soo gasho haddii aadan qur-aankii ku daaweynin waa ka tagtay qur-aanka marka waxyaabahaas oo dhan alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa alfawaa'id ayuu ku sheegaa qaababka dadku ay qur-aanka uga tagaan marka waa in intaasba qofku iska ilaaliyo wacan sacdi bni cubaadata can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal man qara'a alqur'aana qofkii qur-aanka akhriya uma nasiyahu dabadeed iloobo yacnii iloobay ilowshyahaasna waa mid ka imaanaya isaga ficilkiisa haddii da aafo ku dhacday iyo cudur ku yimid iyo haddii uu la iloobo qur-aankan uu akrin jiray dembi ma ahan kaas laakiin midda laga hadlaya waxay tahay in adiga intaad akhriskiisa ka tagto sababtaas qur-aanka aa ku ilowdo laqiya allaha caza wajalla allow la kulmaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ajdama isaga oo juudaamaysan rawaahu abu daawuuda wadaarimiyu daarimi marka musnadkiisuu ku wariyay abu daawuudna sunanka xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxa uu ku yidhi qaala alqurطubiyu man xafida alqur'ana aw bacdahu faqad calat rutbathu biاlnisbati ilaa man lam yaxfadhu faida akhalla bihadihi اrutbati addiiniyati darajadaas diiniga hadduu dhimo xataa tazaxzaxa canhaa ilaa uu darajadaas hoos uga dego ka fogaado naasaba wuxuu munaasab u yahay an yucaaqaba calaa dalika in sidaas lagu ciqaabo fa ina tarka mucaahadati alqur'aani yufdii ila alrujuuci ila aljahli lianna qur-aanka ka warqabkiisa oo laga tago jaahilnimo loo laabto waay waarujuucu ila aljahli bacda alcilmi shadiid adoo wax baratay wax ogaatay kadib inaad jaahil noqotona waa wax daran wa oo aada u daran ayb bacdi alculamaana nisyaanku waxay ku tilmaameen oo hilmaamo macnaha camalkiisa ka tagana qaar a yidhi ayb faslun fii man naama can wirdihi qofku hadduu wardigii ou lahaa ka seexdo oo ka hurdada la tagto ka seexdo muxuu sameynayaa can cumara bni alkhadaab radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam man naama can xisbihi min alleyl qofkii xisibkiisa ee wardigiisa habeenkii ka seexdo ow can shayin minhu ama wax ka mid ah faqara'ahu akhriyo maa beyna salaati alfajri wa salaati aduhri salaada subax iyo duhurka inta u dhaxayso kutiba lahu waa loo qoraa kaanamaa qara'ahu min alleyl inuu habeenkii akhriyey oo kale rawaahu muslim marka qiyaamuleylkii aada samey jirtay haddaad ka seexatood maalinkii akhriso ood akhriso waqtigaas waa gaaraysaa bal xadiidka muslim wuxuu leeyahayba labayo toban ragca tukado qofkii habeenkii ka seexdo salaatuleylka huma sallaa min annahaari hintay casharata rakca maalintii ka tukada labayo toban marka witirka inaan la qallay karin aa laga qaadanaa leanna habeenka witiraa la tukadaa haddii uu kaa tago koob iyo toban tuka laguma dhehina labayo toban sameeya lagu yiri marka witirka inaan la qallaynayn inay ka qaateen aimada qaar ka mid a wacan sulaymaana bni yasaarin qaala sulaymaan bnu yasaar cataa bnu yasaar iyo isla dhasheen isaga marka wuxuu ka mid ahaa alfuqahaau sabca sulaymaan bnu yasaar alfuqahaau sabca ayuu ka mid ahaa mowla maymuuna ayuu ahaa maymuuna ayaa xoreysay saddexay ahaayeen isaga iyo cataa iyo nin kale qaala qaala abuu usayd nimtu lbaarixata xalay ayaan seexday ayaan ka seexday can wirdii wardigayga xataa asbaxtu ilaa aan soo waabaristo aan yacnii subxii aan galay xataa asbaxtu xataa dakhaltu fi sabaax falamaa asbaxtu markaan soo waabariisto waagu ii dhashay istarjactu waa inaa lilaahaystay wa kaana wirdii wardigaygu wuxuu ahaa suurata albaqara markaas fara-aytu fi lmanaami riyadii baa waxaan ku arkay kaana baqaratan tandixunii sac inay ihirtinaysa ayaan ku riyooday ayb rawaahu bnu abi daawuud ibn abi daawuud ayaa wariyey ayb warawa bnu abidunyaa can bacdi xufaadi lqur'aan ayuu wuxuu ka wariyey ibnu abidunyaa ibnu abidunyaa wuxuu leeyahay kutub badan oo mawsuuco dhan ah wuxuuna aada ugu dheeryahay raqaa'iqda ayuu kutubka alifaa alraqaa'iq ayuu u badan yahay waana nin wuxuu ahaa muxadis weyn oo hiqa ah buu ahaa kitaabadiisuna markaa raqaa'iqda iyo aada bay ugu fiican yihiin warawa bnu abi dunyaa can bacdi xufaadi alqur'an anahu naama leylatan buu seexday can xisbihi wardigiisiu ka seexday fara'aa fii manaamihi wuxuu ku arkay riyadiisa kaana qaa'ilan yaquul qof inuu dhahayo kale cajibtu min jismin wa min sixatin wa min fatan naama ila alfajri waalmowtu laa tu'manu khatfaatuhu fii dulami alleyli idaa yasri cajibtu waxaan la yaabay min jismin jir wa min sixatin iyo caafimaad wa min fatan iyo dhallinyaro dhallinyaronimo naama ila alfajri wa min fatan nin dhallinyaro ah naama ila alfajri ilaa habeen ilaa waaga ka barya seexday waalmowtu geeriduna laa tu'manu aan laga aamin ahayn khatfaatuhu dafideeda yani geerida inay daftana lagama aamin aha fii dulami leyli habeenka mugdigiisa inay ku dafto dhexdiisa idaa yasrii marka uu yacni habeenkii uu yimaado ayb aathaartan iyo marka iyo abyaadani wuxuu u keenay qofka wirdigiisa ka seexdo waxa uu sameynayo inuu uga hadlo albaab asaadis baabka lixaad fii aadaabi alqiraa'ati qiraa'ada aadaabteeda ayuu ku saabsan yahay wa huwa mucdamu lkitaab waaba kitaabka badankiisa wa maqsuuduhu iyo ulajeedada kitaabka waa aadaabu lqiraa'a qur-aanka sida loo akhrinayo hada albaabu baabkan huwa maqsuudu lkitaab kitaabka maqsuudkiisii weeyaan wahuwa muntashirun jiddan aad buuna u faafsan yahay wa ana anigu ushiiru ilaa atraafin qaybo ayaan tilmaamayaa min maqaasidihi ka mid a karaahata alitaalati dheerayn nicid aan nacayo darteed wa khawfan iyo cabsi calaa qaari'ihi qofka kitaabkan akhrinaya aan uga baqayo min almalaalati inuu noogo kitaabku waa mukhtasar yar marka waa xoogaa baan kaaga soo koobaa buu ku leeyahay faawalu dalika aadaabu lqiraa'atan ugu horeyso anahu yajibu cala alqaari'i qaariga waxaa ku waajibayo alikhlaasu horta qur-aanku inuu ilaahay dartiis u akriyo kamaa qadamnaahu saan soo hormarinay wa muraacaatu ladabi iyo inuu ilaaliyo aadaabta maca alqur'aani ou la qaadanayo qur-aanka maciisa fayanbagii waxaa habboon an yastaxdira fii nafsihi nafsadiisu inuu soo xaadiriyo annahu isaga yunaaji llaha tacaala inuu alla la faqayo marka hore waa inuu qalbigiisa geliyo inuu ilaahay la sheekeysanayo oo la yani la faqaayo ou la koodaayo wa yaqra'a calaa xaali man yara allaha tacaala wa an yaqra'a inuu akriyo calaa xaali man qof xaalkiis korkiis yara llaha tacaala alla arkayo kale yani sidii inaad alla arkayso kale inaad u akriso ayb waa darajadii marka maqaamu lixsaan an tacbud allaha kaanaka taraahu fainahu isagu in lam yakun yaraahu haddii uunan arkaynin faina allaha tacaala yaraahu alla arkaayo marka marka aada qur-aankaba akrinaysa inuu ilaahay kuu jeeda inaad ilaahay arkaysid kasoo qaad adiga oo rabbi hortiisa haddaad fadhiso qur-aankiina aada ku akrinayso una jeedid qofku xishood iyo khushuuc iyo tadabbur iyo cabsi iyo ayaa gelayso haddii aadan darajadaas gaari karin maxaa sameynaya inaad ku xisaabtanto inuu ilaahay ku arkaayo marka rabbi baa ku arkaayee oo iskama qarin kartida cibaadadan suubi oo hagaaji ayb waa maqaamu lixsaan maqaamkaas taas marka haddaad samayso waxaa ka nabadgelaysaa wax badan faslun wayanbagii waxaa habboon idaa araada alqiraa'ata haddii uu qiraa'ad doono inuu qur-aan akhriyo uu rabo an yunadifa inuu nadiifiyo famahu afkiisa bisiwaaki caday wagayrihi waa inuu cadaydo qur-aanka markuu akrinayo leanna hadalkii allah afkaaga soo maraayo waxyaabaha ilaahay noogu naxariistay waxaa ka mid ah anagoo bani aadam ah ayaa rabbi wax uu ku hadlay ayaa alla uu noo fududeeyey oo inay carabkeennu soo maraan oo aan akhrino alla noo fududeeyey marka qur-aanka weyneyntiisa waxaa ka mid a qofka markuu akhrinayo inuu u cadaydo oo afkiisa uu nadiifiyo oo markaa rumay qaato oo cadaygii afkii uu carfiyo walikhtiyaaru sida la doortayna fi siwaaki cadayga waay inuu caday ku cadaydo ayaa la sunneeyaa siwaaka an yakuuna walikhtiyaaru sida la doortayna fi siwaaki cadayga dhexdiisa an yakuuna inuu ahaado waaye bicuudin laan oo min araakin geedka araak layla geed cadayga laan inuu inta kasoo goosto ku cadaydo wayajuusu waxaa bannaa- waa ban- waxaa bannaan bisaa'iri alciidaan geedaha ama laamaha ee inta kasoo hartay araagana waa ku- waa bannaan tahay inuu ku cadaydo iyo wa bikulli maa shay dhammaantiis oo yunadifu nadiifiyo afkiisa kalkhirqati good alkhashinati adag maro adag oo kale calal ama maro adag wal ushnaani ushnaanku marka waa wax saabuuntoo kale ah waana. ayb iyo wagayri dalika iyo keyrkeed ishnaan iyo ushnaan labadaba waa la yiraahdaa wa fii xusuulihi inuu ku xasilayo siwaaga iyo cadayga bilisbaci farta alkhashinati kakan halaathatu awjuhin baa ku sugan madhabta liasxaabi shaaficiyi u sugnaatay raximahu llahu tacaala ashharuhaa kan ugu ashharsan annahu laa yaxsulu maku xasilayo wathaani wejka labaad yaxsulu waa ku xasilayaa wathaalithuna yaxsulu in lam yajid gayraha wax kale hadduunan helaynin waa ku xasilayaa walaa yaxsulu in wajada hadduu caday heli karo far maya wayastaaku ayb alimaamu nawowi marka iyo heyrkiisba wejka hore ayay cuskadeen ayb minhaajka majmuucana wuxuu ku doortay wejka labaad ayb qaala bacdu wayastaaku cardan wayastaaku waa cadayanaya cardan si ballaar aba u cadayana lianna sidaan hadduu u cadaydo oo uu duul u cadaydo waxaa laga yaabaa marka ciridkiisii iyo inuu iska dhaawaco yaa dhici karto saasay leeyihiin marka inuu ballar u cadaydo mubtadi-an isagoo ku bilaabanaya biljaanibi alaymani dhinaca midigoo ku bilaabaya cadayga leanna siwaagu wax fiican waaye alla uu ka raalliyahay sunno ah midigta in lagu bilowdaana fadli badan markaas ayb biljaanibi alaymani dhinaca midi midig oo min famihi afkiisa ah wayanwii bihi wuxuuna la niyoonayaa alityaana bisunnati inuu sunno la imaanayo markaas uu cadayanayo waa wuxuu niyeysanaa sunno inuu sameynayo si uu ajar u helo qaala bacdu alculamaai waxay dhaheen yaquulu cinda siwaaki cadayga agtiisa wuxuu dhahayaa allaahuma baarik lii fiihi yaa arxama araaximiin sidaasuu dhahayaa marka ruuyaani baa sheegay fii baxri lmadhab ayb wuxuuna yidhi imaamu nawowi majmuuca wahada aladii qaalahu wain lam yakun lahu aslun falaa ba'sa bihi fainahu ducaa'un xasan inkastoo asal ayna lahaynuu yidhi kan ducadaani oo aynan nabiga ka soo aroorin haddana hadduu min baabi ducaa iskaga ducaysto dhib ma laha saasuu majmuuca ku yidhi qaala almaawardiyu min asxaabi shaaficiyi abulxasan almaawardiyu wuxuu leeyahay kitaab leeraa alxaawi lkabiir alxaawi lkabiir oo madhabta yacni ku ah asal kutubta maraajicda madhabta shaafici ee shaaficiyadana ah ee kutubo badanna waa leeyahay abulxasan almaawardi tafsiir buu leeyahay xaawigaas waa leeyahay alaxkaamu sulطaaniya ayuu leeyahay oo siyaasa sharciya uu ka qoray faqiih weyn buu ahaa ayb waana nin aada ikhlaas loogu sheegayu ahay ayb nin aada ikhlaas loogu sheegay ayuu ahaa qaala almaawardiyu min asxaabi shaaficiyi yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yastaaka inuu cadaydo fii daahiri alasnaani wa baatiniha inuu cadayo ilkaha korkooda iyo gudahoodaba wa yumira siwaaka cadayga ayuu marsiinayaa wa an yumira siwaaka calaa atraafi asnaanihi ilkihiisa darf yacni darafkeeda darfaha hoosena waa marinayaa cadayga wa karaasiyi adraasihi iyo gowsihiisa meesha ay ku fadhiyaan halkaana marka waa caday leanna waxyaabahan cuntada iyo meelaha ay gelayaan waay wa saqfi xalqihi waxaa kaloo cadayayaa marka dhuuntiisa korkeeda yani meesha soke ee dalqadana ka sokaysay dhanxanaga iyana waa cadayaya imraaran rafiiqan marmarin aada u jilicsan ayuu sameynaya qaaluu waxay yidhaahdeen wayanbaqii waxaa haboon an yastaaka bicuudin inuu ku cadaydo laa shadiidi mutawasidin dhexdhexaad ah laa shadiidi liyubuusati qalaylkiisu miduu daran yahay aan ahayn oo aan engeg ahayn walaa shadiidi rutuubati mid qoyaankiisu daran yahayna aan ahayn fa in ishtada yubsuhu qalaylkiisu hadduu aad u daran yahay layanahu bilmaai biyo ayuu ku jilciyaa uu geliyaa walaa ba'sa biisticmaali siwaaki gayrihi biidnihi dhib male buu yidhi inuu isticmaalo keyrkiis cadaygiisa hadduu u idmo ayb wuxuu ka qaadanaa xadiidkii nabiga sal l salam cabdiramaan cabduraxmaan ibnu abi bakrin ayaa usoo galay oo cadayanaya markaasuu nebigana waa markii uu sakaraadka saarnaa aad waa jalleecay nebigu waa fiiriyey caaisha waxay dareentay inuu cadayga rabo waa ka qaaday cabdiraxmaanay ka qaaday waa u dhaqday intay u jilcisay oo u ruugtay ayay u dhaqday markaasuu nebiga u dhiibtay waana isticmaalay ayb marka haddii isagu uu rabo ninkaa kalena uu u idmo waa isticmaali karaa waa iska dhaqayaa ayb wa amaa idaa kaana famuhu marka walaa ba'sa buu ka cabiray way bannaan tahay oo ka wadaa ayb wa amaa idaa kaana famuhu afkiisu haddii uu yahay najisan najaas bidamin dhiig ow gayrihi ama wax lamida ayaa afka kaga yaallo muxuu samaynayaa marka fa inahu yukrahu lahu waxaa loo kahdaa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka inuu akhriyo qabla gaslihi isagoon dhaqin ka hor dhiiggaas iyo ha iska luqluqdo ha dhaqo ha nadiifiyo wahal taxrumu xaaraan ma noqonaysaa qaala aruuyaaniyu min asxaabi shaaficiyi radia allahu canhu can waalidihi wuxuu ka sheegay yaxtamilu wajhayni yani xaaraan laba wejay ixtimaale waa xaaraan iyo maya ayb laakiin waxaa xoog badan xaaraana ma aha ayb afkana marka waxyaabaha ku najaas yani najaasta ay kaga jiri karto waxyaabahaasaa ka mida dhiiggana najaasnimadiisu imaamu nawowi majmuuca ijmaacuu kusoo guuriyey bil ijmaac inuu dhiigu najaas yahay ayuu majmuuca ku sheegay imaam axmedna wuxuu soo guuriyey ijmaac isagana sidoo kale marka ijmaacaasaa loo cuskanaya marka waxyaabaha kale kasoo haray waqaa'icu acyaan waay saxaabi waran lagu dhuftay dhiig kasoo burqaday iyo waaqicatu cayn waay laa cumuuma lahaa ijmaaca ummadda marka isaguna yani wuxuu haystaa yani mustanad qawi ah buu haystaa ayb marka waxaa wanaagsan haddii dhiig iyo waxaasoo kale afkii inuu ka luqluqdo u iska daadiyo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqra'a inuu aqriyo wahuwa calaa tahaaratin isagoo tahaaro ku taagan fa in qara'a haddii uu aqriyo muxditan isagoo weysadu ka jaban tahay jaaza waa bannaan tahay biijmaaci lmuslimiin isagoon weyse qabin qur-aanka kor waa ka aqri karaa bilijmaac yani walaxaadiidu axaadiidta fiihi kan ku dhexdiisa kahiiratun waa badan tahay macruufatun waana mid la yska garanayo laakiin waa laga fiican yahay way bannaan tahay laakiin waa laga fiican yahay lanna nabiga sal l salam markii ninkii uu salaamay isagoo markaas soo xaajo gutay derbiguu u degdegay waa tayamumsaday wuxuuna yidhi innii karihtu an adkura allaha wa ana calaa gayri tahaaratin waxaan nacay inaan qur-aan inaan alla xuso anigoo aan dahaaro ku taagnayn markaa nebigu waa dhibsaday isagoon daahe dahaaro kaamila qabin inuu dikri sameeyo oo wacalaykum assalaam inuu yidhaahdo lianna assalaam min asmaa illah waa dikri marka waxaa afdal ah marka qur-aan ama dikri la akrinaayo in la weyse qabo qofka oo weyse qab ku jira midda uu ijmaaca uu sheegayo waa min xaysu ljawaaz haddii hadda uunan samaynin oo qur-aan akriyo ama dikri akriyo laa baas isagoon weyse qabin ayb waxaan laga hadlayana waa markuu kor ka akrinayo ama musxafka wuu keeni doonaa axwaashiisa qaala imaamu alxaramayn raximahu llahu tacaala abulmacaali aljuweyni waa imaamu alxaramayn walaa yuqaalu ma la dhahayo irtakaba makruuhan ayuu koray bal huwa taarikun ilafdala shaygii afdalkaabuu ka tegay khilaaful owlo waayuu ka wadaa fain lam yajid ilmaa biyo haduunan helin tayamama haddii biyo waa weysan yahay inuu dikri ama qur-aan akhriyo rabaa ha tayamumsado wlmustaxaadatu naagta mustaxaadadana fi zamani waqtiga almaxkuumi la xukumay biannahu duhrun inuu yahay xukmuhaa xukmu lmuxdith qof weysadu ka jaban tahay la xugun tahay mustaxaadada waa la garanaa waa naagta dhiig furanka uu ku dhacay iyadu marka waxay leedahay waqti xayd ay ku jirto iyo waqti aanay xayd ku jirin oo dhiigeedu uu yahay damu istixaada waqtigaas dhiiggeeda loo xukumay damu istixaada inuu yahay xayd ounan ahayn markaasi waxay la xugun tahay ninkaas weysadu ka jaban tahay oo kale oo waa akhri kartaa hadday doonta marka qofkaasay la xugun tahay hadda aan sheegnay wa ama aljunubu waalxaa'idu ninka janaabada qabo walxaa'idu iyo naagta xaydka qabto fa inahu yaxrumu calayhimaa waxaa ka xaaraama korkooda qiraa'atu lqur'aan qur-aanka akhrintiisa waa ka xaaraan waana sida aimadu u badan yihiin inkastoo axaadiidta kusoo aroortay daciif axaadiidta kusoo aroortay dacfi baa ku jiro waxa hadda uu ka hadlaayana waa inay kor ka akhriyaan junub iyo xaaid ee saxaabaduna waa isku khilaafsanaayeen masaladan ama salafka ibnu cabaas ayaa isaga wuxuu qabay inuu akhri karo oo bukhaarigana waa keenaa tacliiq ahaan iyo ayuu u keenaa cabdullahi binu cabaas wardigiisa wuxuu akhrisan jiray mararka qaar isagoo janaabo qabo koruuna ka akhri jiray ayb qaar waxay xujaysanayaan ifcali maa yafcalu lxaaj gayra an laa taduufii bilbeyt dawaaf bisaa loo diiday naagta xaydka qabtay inta kalena waa loo ogolaaday dikriga iyo qur-aan akhrisku kuma jiraan marka wax loo diiday dhahayaan axaadiidta qiraa'ada junubku waxma qur-aanka ma akrin kara iyana maxaaid qur-aanka ma akrin kartana dacfi baa ku jiraan imaamu nawowi isaga laftirkiisa majmuuca iyo ku sheegaa laakiin mar khilaaf iyo haddii uu jiro waa laga fiican yahay qofku inuu khilaafka ka baxo yaa wanaagsan mar haddii taxriim iyo keyrkiis laysku haysto ayib qolooyinkan kalena waxa ay xujaysanayaan ay iska tahay iyaga laftirkooda ama aathaar mawquufaad ah ama axaadiid laga fahmi karo inay bannaan tahay ay xujaysanayaan waxaa kaloo iyaga xoogaa xoojin karo albara alasliya waxaa la yidhaha ama albara alcaqliya lianna asalku waxaa ah qofkan inuu akhrin karo xataa yarida yani khilaafuhu naagta marka xaydka qabto haddii de qur-aanku hadda qof qur-aan inuu ka dhumo aanay ka baqaynin iyo wax lamida hadday sidaa tahay inay iska sugto markii xaydku ka go-o iska akhrisato yaa wanaagsan fa inahu yaxrumu calayhimaa qiraa'atu lqur'aani sawaaun waxaa isku mida kaana aayatan aw aqala minha marka salafku waxay u badnaayeen sidaas taxriimka inaynan akrinaynin wayajuusu lahumaa waxaa u bannaan labadooda ijraa'u lqur'aani qur-aanka inay dareeriyaan calaa quluubihimaa qalbigooda quluubtooda inay ku dareeriyaan min geyri talafudin bihi iyagoon ku dhawaaqaynin qalbiga un inuu ka fiirfiiriyo wayajuusu lahumaa waxaa u bannaan annadaru fi lmusxafi musxafka inay fiiriyaan waa u bannaan tahay ayb wa imraaruhu cala alqalbi musxafki inuu qalbiga uu mariyo qalbiga siduu ku marina waxay tahay qofka qur-aanka akriyo waa yaqaanaan waa yaqaanaa aayadaha musxafka meeshay uga yaalaan iyo musxafka inuu soo istixdaarsado qalbiga ku istixdaarsado waa dhib male waa bannaan tahay uu yidhi wa ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku ijmaaceen calaa jawaazi tasbiixi watahliil inay qofka junubka iyo xaa-idku inay tasbiix iyo laa ilaha illa allahu akrin karaan wataxmiidi watakbiir alxamdu lilaahi allahu akbar wsalaati calaa rasuuli llahi sal ly slam nebiga in lagu saliyo wagayri dalika min aladkaari liljunubi iyo walxaa-idiba waa u bannaan tahay inay u bannaan tahay bay ku ijmaaceen culummada qaala asxaabunaa asxaabteenna waxay yidhaahdeen wakadaa waxaa la mida idaa qaala liinsaanin qof hadduu ku yiraahdo khudi lkitaaba biquwatin wa qasada bihi gayra alqur'aanina ou u qasdo fa huwa jaa-izun waa bannaan tahay wakadaa maa ashbahahu wixii la midaa la mid ah qaaluu waxay yidhaahdeen wayajuusu lahumaa waxaa u bannaan junubka iyo xaa-idka an yaquulaa inay yidhaahdaan cinda almusiibati inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun idaa lam yaqsidaa alqiraa'ata haddaynan qira'a u qasdaynin inay qur-aan akhriyaan ma niyeysanayaan dikri bay niyeysanayaan waa u bannaan tahay waxyaabahan oo dhan waa waxyaabaha culammadu u badan yihiin waa madaahibta yacni afartaa iyo keyrkoodba qaala asxaabuna alkhuraasaaniyuuna waxay yidhaahdeen asxaabteenna khuraasaaniyiinta shaaficiyada ciraaqiyiin iyo khuraasaaniyiina loo qeybiyaa ayb khuraasaaniyiinta marka waxaa hogaamiyo alqaadi xusein iyo abu moxamed aljuweyni iyo raggaas alimaamu albaqawina wuxuu ka mid yahay fuqahada shaaficiyada khuraasaaniyiinta ah ayuu ka mid yahay kitaab weyn oo atahdiib fi fiqhi limaam shaafici buu leeyahay baqawi marka khuraasaaniyiintu waxay yidhaahdeen buu yihi wayajuusu an yaquulaa waxaa u bannaan inay dhahaan cinda rukuubi daabati daabadda markay fuulayaan subxaana aladii sakhara lana hada wmaa kuna lahu muqriniin wa cinda adducaa'i rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasanata waqina cadaab annaar idaa lam yuqsad bihi lqur'aan haddaan qur-aan loola jeedin loola qasdaynin qaala imaamu alxaramayn waxa uu yidhi waa abulmacaali aljuwayni imaamu alxaramayn waxaa dhalay abu muxamed aljuwayni marka abu muxamed waa aabbaha waalidka imaamu alxaramaynna waxaa caan ku ah wiilka abulmacaali aljuwayni waa saaxibu nihaayati almatlab kitaabka weyn ee wuxuu leeyahay isana muctamadka ka ah madhabta nihaayatulmatlabka la yiraahdo ninka alifeeya marka labadooda aabbaha ayaa wuxuu yahay asxaabu lwujuuh abu moxamed aljuwayni min asxaabi alwujuuh weeyaan dadka yacni madhabta dhexdeeda ku ijtihaado ayb waxa uu yidhi fain qaala aljunubu junubku hadduu yidhaahdo bismi illaahi aw alxamdu lilah fain qasada alqiraa'ata hadduu u qasdo qur-aan akrin casaa waa caasiyey wain qasada dikra hadduu u qasdo ow lam yaqsid shay-an ama waa iska yidhi waxba uma qasdin lam ya'ham ma dembaabayo wayajuusu lahumaa waxaa u bannaan qiraa'atu maa nusikhat tilaawatuhu wixii tilaawadeeda la nasakhay way aqrin karaan kashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa waana mas'alo loo baaha kara waa ogow leanna xadiidkii ku imaanaya marka qaar xadiidkii baa waxaa ku imaanayo kaana mimaa nazala wixii soo degay qur-aanka waxaa ka mid ahaa washaykhu washaykhatu idaa zanayaa marka haddii uu akriyo qofka junubka iyado khilaafkan kuma jirto leanna qur-aan oo hadda la akriya ma ahal taasi faslun fasalkaani marka wuxuu ka hadlaya haddii weysadii iyo la waaye maxaa la sameynaa idaa lam yajid iljunubu junubku haddii uunan helin aw ilxaayidu ama naagta xaayidka maa-an biyo tayamama waa tayammumsanaya wa yubaaxu lahu waxaa loo banaynayaa marka alqiraa'atu qiraa'adii iyo wasalaatu iyo salaad iyo wagayruhuma fain axdatha waa tayamumsaday qiraa'adiibuu u akhriyey weysadii baa ka jabtay xarumat calayhi asalaatu salaadda waa ka xaaraam leanna weyse ma qabo salaad ma geli karo walam taxrum calayhi alqiraa'atu qiraa'adii xaaraan kama aha waljuluusu iyo fadhi filmasjidi oo la fadhiyo wagayruhumaa iyo keyrkood mimaa laa yaxrumu cala almuxditsi wixii aan ka xaaraam ahayn qofka weysada ka jaban tahay kama xaaraan aha kamaa ida iqtasala waxaa la mida hadduu soo qubaysto junubu ah soo qubaystay uma axdatha weysadii baa ka jabtay marka hadduu inta soo qubaysto janaabadii kasoo mayrto weysadii ka jabto salaad ma tukan karo laakiin qiraa'ada qur-aanka ka waran waa akrin karaa lianna awalba qiraa'adu xaaraan kama ahayn qofka weyse ka jaban tahay ninkanna hadda junub ma aha wa haadaa mimaa yus'alu canhu wayustaqrab buu yiri marka masaladan yacnii u fiirsa wuxuu ka hadlaa laba shaybuu isku mid ka dhigay junub ayuu ahaa janaabuu qabay biyo waayey tayamumuu sameeyey markuu tayamumsaday weysadiiyaa ka jabtay salaad ma tukan karo qiraa'o waa akhri karaa ayuu yidhi ayb waxaa la mida taas buu yidhi hadduu soo qubayso lahay intuu janaabadii kasoo qubaysto weysadu ay ka jabto qiraa'adoo u bannaanaa lahayd wa haadaa mimaa yus'alu canhu waa wax laysweydiiye wayustaqrabu oo dadka yacni yani gharaabo loogaga dalbo yani shay qariib oo halxiraal oo kale wa fa yuqaalu waxaa la dhahayaa junubun junub yumnacu min asalaati salaadda waa loo diidayaa walaa yumnacu min qiraa'ati alqur'aan qur-aanka inuu akhriyana loo diidi maayo iyo waljuluusi fi lmasjidi inuu fadhiisto min gayri daruuratin kayfa suuratuhu suuradiisa see waayo fa haadihi suuratuhu uu ku yidhi marka ninkan hadda janaabada qabay ee tayamumsaday tayamumku waa dahaaro muaqad ah waay dahaaro oo istibaaxa waxbaa lagu banaystaa ee dahaaro kulli ah iyada maaha ogahooda naam ninka asagoo janaabo qaba hadduu biyo waayo uu tayamumsado salaad ku tukado sa- tayamumkaasi inuu salaadan u- ayuu u banaystaa ayuu u banaynayaa bis oo ku banaysana laakiin weli janaabadii kama bixin ogow hadduu biyo helo waxaa laga rabaa inuu haddana mayrto oo qubaysto leanna tayamumku janaabadoo dhan ma kaa rafcinayo ee salaadaa lagu banaystaa marka daarada midna waa lirafci lxadath shayna waa istibaaxa tayamumku waa lil istibaaxa waa lagu banaystaa salaad in lagu tukada maahane janaabadii oo dhan ma kaa qaadayo bidaliili xadiidi abi dar fi sunan wuxuu yihi asaciidu ayibu waduءu lmu'min walow lam yajid ilmaaa cashra siniin faida wajada faida wajada almaaa falyataqi illaaha waliyumisa basharatahu haddii uu biyo helo intuu toban sano biyo la-aan ahay oo uu tayamum un waday inta janaabo ku dhacday hadduu iska tayamumsaday markuu biyo helo ilaahay ha ka cabsado ha qubaysto ayaa leedahay marka ninkan weli waa junub ogow hadda marka nacam marka waxaa la leeyahay nin junub ah salaadiina aan loo ogolayn yacni salaadiina aan markaa inuu galo aan loo ogolayn qiraa'adiina aan laga mancinayn oon loo diideynin oo qiraa'adii akrin kara kan waayo marka nacam ayb janaabuu qabay inuu qur-aan akriyo darteed buu u tayamumsaday waa akhristay qur-aankii weysadii baa ka jabtay weli waa akri karaa qur-aankii nacam qiraa'adii kor waa ka akri karaa salaad ma tukan karaa laakiin maya weyse la-aan ile ma tukan karo ayb uma laa farqa wax farqiga uma dhexeeya fiimaa dakarnaahu waxaan asalka masaladan fahmkeedana wuxuu ku xiran yahay in la fahmo tayamumka dahaaradiisa waa lilistibaaxa laa lirafcin laakiin biyaha dahaaradoodu waa lirafcin walidaalika markaad tayamumsanayso niyada aada la imaanayso tayamumku niyo u baahan yahay niyada waxa aada qalbiga gelinayso wuxuu noqonayaa rafci lxadath ma geli kartid qalbigaa haddii aad u tayamumsato lirafci lxadath niyadaas sax ma aha oo waxaa u tayamumsanayso waa inay noqdaan shay inaad ku banaysanayso amase tayamum inaad niyeysanayso iyo waxyaa waxyaabahaas laakiin lirafci maya lianna tayamumku laa yarfacu shay-an janaabe maba rafciyaba tayamumka marka rafci iyo istibaaxo haddaad kala fahmaysid mowduucan marka waa gara kartaa waana fahmi kartaa mowduuciisana waa fiqiga kutubaha furuucda fiqiga ka hadasho uma laa farqa wax farqiga uma dhexeeyo fiimaa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay bayna tayamumi aljunubi junubka tayamumkiisa fi lxadari iyo wasafari marka aad tahay yacnii aada negi tahay iyo marka aada safar ku jirto farqi uma dhexeeyo tayamumkaaga lana marka ay salaad joogtaan laakiin xoogaa furuuq baa u dhexayso oo kutubta furuucda aada uleeda farqiguna wuxuu yahay sidaada atayamumu fi lxadar fuqahadu waxay u qeybiyaan cudurdaarka labay u qeybiyaan cudurdaar haalib ah iyo cudurdaar aan haalib ahayn qofka asagoo gurigiisa joogo inuu biyo waayo haalib ma aha haddii marka aada u tayamumsato salaadaas waa soo celinaya haddana markaad biyo hesho cala almadhab haddii ay tahay marka safar dhexdiis haddii aada ku tayamumsato oo aada salaadii sidaas ku tukatay salaadihii aada tukatay ma soo celinaysid lianna safarku waa cudurdaar haalib ah in biyo lagu waayo laakiin kan haalib ma aha ayb marka wuxuu leeya laakiin masaladan oo qiraa'ada sidaas maahan uu ku leeyahy nacam waa isku mid safar iyo xadarda wadakara bacdu asxaabi shaaficiyi wuxuu sheegay annahu idaa tayamama fi lxadari qaar baa waxay sheegeen buu yidhi hadduu negi ku tayamumsado istabaaxa salaata salaaduu ku banaystaa walaa yaqra'u bacdaha salaada gadaasheedana waxba ma akrinayo qiraaa waa ka jooga walaa yejlisu fi lmasjidina ma fariisanaayo wasaxiixu jawaasu dalika kamaa qadamnaahu laakiin sida saxiixa waa inay u bannaan tahay waana saan soo hormarinay walow tayamama hadduu tayamumsado wasallaa uu tukado wa qara'a uu akhriyo qur-aan uma ra-aa maa-an biyo ou arko yalzamuhu isticmaaluhu inuu biyaha isticmaalaa waajib ku ah fainahu yaxrumu calayhi alqiraa'atu qiraa'adii waa ka xaaraan iyo wa jamiicu maa yaxrumu cala aljunubi iyo wax allaale wixii junub ka xaaraan ahaa xataa yaktasila ilaa uu ka qubaysto walow waa furuuc marka masaa-il oo furuuca walow tayamama hadduu tayamumsado wa sallaa uu tukaday wa qara'a uu akhriyey uma araada uu doono adtayamuma inuu tayamumsado lixadatin weyse ka jabtay darteed aw lifariidatin ukhraa ama salaad labaadou rabaa inuu u tayamumsado darteed aw ligayri dalika fainahu laa yaxrumu calayhi alqiraa'atu qiraa'ada kama xaaraan ah cala almadhabi saxiixi almukhtaar ayb laakiin salaada labaad dabcan waa inuu u tayamumsadaa cala almadhab ayb xanaabilada iyana sidaas oo kale ay qabaan iyaga xataa wa fiihi wajhun waj ayaa jiro libacdi asxaabi shaaficiyi ay qabaan anahu laa yajuusu ma banaana dhahayo walmacruufu lwal ama idaa lam yajid iljunubu junubku hadduunan helin maa-an biyo walaa turaaban biyo male ciidna male say ku dhici karta haddaad tiraadid garba duub ninka haddii loo xirana biyana ma haysto bi caradiina ma awoodo biyana ma awoodo shay waxaa waaye waaqici ah ayb ayb ama isaga meelow ku taymumsadaba ma joogaba meesha uu jooga dhan waa najaas kaadi iyo waxaa yaalla saxaro muxuu sameynaa marka meel ku taymumsada meelow gacan saaraba maba lehe biyana warkeed daa waana dhacdaa wadaday ku dhacdaaba buux ah ayb meelahan xabsiyada iyo qaarkood dadka lagu xiro sidaas waay xaalkooda kan marka waxaa la yidhaha faaqidu tahuureyn labadii lagu dahaaro qaadanayo waa waayey muxuu sameynaa fa inahu yusallii waa tukana lixurmati alwaqti waqtiga xurmadiisa darteeda u tukanaya calaa xasabi xaalihi sida uu yahay yacni waxaa la diidaa waqti salaad inta lasoo maro cudurdaar la-aan in isaga kaa dhaafto maskaxdaadiina ay joogto lama ogola arrin aada in laysugu baraarujiyo u baahanaa jiro dadka soomaalida xataa kuwa ku dadaala salaada markay jiradaan ma tukadaan markay jiradaan ma tukadaan isbitaalada fiiri hadda adiga wuxuu ku leeyahay ma tuka karo waa qofkan m haddaad tuka tiraa dadka la joogaa laga yaaba inay ku warmaba awooda ninkaa markau raysta ha gaaraba wuxuu ku gaaro hadduu sidaa ku dhinto khaatuma xumo walidaalika dadka jiran sidaas ha loo sheego marka loo tago haddayba maskaxdooda joogto war si allaale sidaad awoodaan ku tukada ha la yidhaahdo haddii aynan tukanin iyagoon tukanaynin ay dhintaan wax ilaahay loga lala hor istaago wax ugu daran walciyaadu billah waana arkay dadka in badan oo kamida oo aan tukanaynin ama yacnii wuxuu ku leeyahay weysadii ma weyse qaadan karo tayamum ma awoodi kan ma awoodi qofkan kateteraa ku xiran oo kaadidii baaba yani bacdi kaadidii baa ku xiran haddii si kale aan la awoodeynin sidiisaasuu ku tukanaa xurmatan lilwaqti waxaa lamid a dadka safarka dad baa qof baa arkaysaa salaadii suuragal uma aha inuu meesha u socdo ku tukado isagoo jamcinaayo jamcu taqdiimna suuragal uma aha jamcu taqdiimkii suuragal maaha maalan ama meesha u socdaba ayaa ayaa ayaan qaatar ku ahayn markaasaa laga yaabaa inuu iska dhaafo waa iska jooga ma tukanayo meeshii markuu ku dego waqtigii salaadii labaad waqtigeediina la dhaafay ayuu soo qaleynay intaan adiga aada dayaaradda saaran tahay yaa salaad kaa rafciyeyna soo ma dambaabaysid marka waxaa fiican marka sidii suuragal ay u tahay intuu ku tukado hadhow haddana uu soo qalleeyo oo uu u tukado si istaagiisa uu ku tukado leanna cudurdaar qaaliba maaha fadhi in lagu dukado qofkii oo awoodayo inuu istaago ee xurmatan lilwaqti unbaa loo yeelaa saas mas'alo kalena waxay tahay marka salaada hore aad rabto inaadan tukanin oo midda dambe inaad ku qabato aada rabto jamcu taakhiir waa inaad niyeysato niyadaas marka fuqahadu waxay leeyihin waxay u taraysaa dembigiibuu qofka uga baxaa haddaad duhurkiiba maalan niyeysato duhurkii salaadii duhur ma tukanaysid adiga laakiin waxaad niyada gelina inaad casir la tukanaysid haddii adoon gaarin aad dhimato waad badbaadaysaa leanna maxaa yeele waqtigaagii waa kuu dhinaayo weli waqtigii idiraarigaa dhinaa ayb waxyaabahaas dhan marka waxay u baahan tahay qof jiran qofka jiran iyo qofka yacnii dhimanaya iyo fiqhigooda dadku inay aada u bartaan laasiyama meelahan dadka hadday joogaan oo laga yaabo inay ku yar tahay dadka culimmada aynan ku badnayn ama sidii la rababa aan loo helaynin waxaa fiican qofku inuu aada dareen ugu lahaado fiqigana la barto ayb ama ida lam yajid iljunubu maa-an walaa turaaban fainahu yusallii waa tukanaa lixurmati lwaqti buu u tukanaya calaa xasabi xaalihi wayaxrumu calayhi waxaa ka xaaraama alqiraa'atu qiraa'o khaarija asalaati inuu ku akriyo leanna salaad daruura u banaysay khaarija asalaad daruuro ma jirto ma akrinayo marka waxba wayaxrumu calayhi waxaa ka xaaraam ah an yaqra'a fi salaati salaada dhexdeedana inuu ku akriyo maa zaada cala alfaatixati faatixada haddaa akriso daruuro aad ku akrisay suurad kale maya limaada aldaruuratu tuqadaru biqadariha qaacidadaasay ku taagan yihiin marka daruurada waxaa lagu qadaraa qadarkeeda faatixadii waa rukni suurada ka dambeysa waa sunno adiga sunno ma geli kartid marka leanna waxaa lagaa reebay adoo junuba inaad qiraa'a samayso whal yaxrumu calayhi qira'at lfaatixati maka xaaraam noqona fiihi wajhaani asaxiixu lmukhtaaru anahu laa yaxrumu kama xaaraam ah bal yajibu waaba waajib salaad faatixa la-aan ma soconayso faina salaata maxaa yeele salaadu laa tasixu ilaa biha ma ansaxayso ilaa in la akriya faatixada maahani wakamaa jaazat isalaatu salaadu siday u banaanaatay lidaruurati daruuro darteed maca aljanaabati qofka isagoo janaabo weliba qabo tajuusu lqiraa'atu qiraa'adiina waa banaanta salaadii ka weyneydba haddii loo baneeyey lidaruurati faatixada aqrinteedana waa u banaanaanaysaa wathaani wajka labaad laa yajuusu ma banaana waayo bal ya'tii biladkaari bau la imaanaya alatii ya'tii biha alcaajizu qofkii aan faatixada aqooninee ka caajizay ou la imaan jiray alladii kan laa yaxfadu shay-an aan waxba xifdisnayn min alqur'aani qofkaan qur-aan aqoonin muxuu samey jiray subxaan allah alxamdu lilah buu akri jiray saasha akriya kana wejka labaad saas u dhahayaa isaga wuxuu ka fiiraya marka faatixada waa qur-aan lama akri karo bedelay leedahay bedelkii ha lala yimaaduu leeyahay marka wejkan isagana ma akhadkiisa saas waay ayb lianna hada maxaa yeele kan caajizun waa caajis sharcan min xaysu sharcu waa caajis fa saara wuxuu noqday kalcaajizi xisan sidii nin maanic xisiya oo ku dhacay oo kale waaye taasuu la mid yahay ayb wasawaabu lawalu waxaan oo dhan marka qawaacid fiqhi iyo usuul iyo waxyaabahaasay u baahan yihiin wa hadihi alfuruucu furuucdan alatii dakartuhaa aan sheegay yuxtaaju ilayha waa loo baahan yahay falihaadaa kan saa darteed ashartu ilayha waan ishaaray biawjazi alcibaaraati cibaaraat midda ugu soo ugu koobnaansho badan wailaa haddii kale oo wax ka dheeraado intaan aada rabto falahaa adilatun adilay leedahay wa tatimaatun iyo dhammaystiryaalo kahiiratun fara badan macruufatun la yaqaano fii kutubi lfiqhi kitaabkan fiqhi ma aha laakiin maadaama qaarigu u baahanayaan xoogaagan sheegay buu leeyahay ninkii intaa ka dheer adilo ninkii u baahanna ha u laabtuu leeyahay kutubta mudawalaadka oo furuucda fiqhiga ah marka masaa-isha maanta dhan ka waramayana waa qiraaa qiraaa oo aan ahayn musxafka taa qabashadiisa musxafka isaga qabashadiisa waa laga yaabaa inuu gadaalna ku keeno isaga yacnii qowlan waaxidan in musxaf la taabto qofka isagoon weyse qabin inuu taabto ma bannaana qowlan waaxidanna waxaan u leeyahay waxay tahay sacd bnu abi waqaas iyo salmaan alfarisi ayaa waxaa laga wariyey sidaas cid saxaabada ka mida oo ku khilaaftayna ma jirto ibnu rajab fatxulbaariga sida uu ku sheegay bukhaariga sharxiisa fatxulbaari buu leeyahay ibnu rajab wuxuu ku sheegay labadaas saxaabi cid ku khilaaftay inaynan jirin xadiidkii nabigana wuxuu ahaa laa yamasu lqur'aana ilaa daahirun dahaaraduna waa dahaaro kaamilay ku dhaceen marka qof aan naag xayd qabto qof aan weyse qabin ma taaban mid junub mid janaabo qaba si kasta qof xadad iyo weyse yacni aan weysada ka jaban tahay musxafka ma qaban karo labadaas saxaabi mana lagu khilaafin cid ku khilaaftay ma jirto haddii marka ay dhacdo dad dambe inay ay iyagu si sidaas si ka duwan oo kale ay sheegaan ma la milicsanayo leanna saxaabadii haddaynan isu khilaafin dadkan dambe maxaa nagu wata marka waa in saxaabadii la raaco imaam axmed wuxuu samey jiray marka uu musxafka rabo inuu akhriyo ama wax ka fiiriyo weysena ounan qabin qori ayaa ayuu ku gedgedin jiray wauna sheegi doonaa waxyaabahaasoo dhan marka waxyaaba waxay tahay waxay ku tuseen musxafka taabashadiisu inay qatar tahay oo weyselaan la taabanayo hada aakhiruhu wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed